labadaas jabay markuu tiriyey maxamed cumar ee labadaasi ay dhaceen yaaniman bulbaanto isagu wuxuu u tilmaamay raggii ninkii la dilay raggii u kalmay reer magaalka hayda askariga in la laayo oo xaasigii iyo axmed iyaba raggii laloosaha inay u dhintaan buu damcay jieltira kolka hawka inuu yiyidi habeenima soo banaana geel ku hayo aaro uma galaan nimankaasi yiyidi laakiin raggii reer magaalka ee qurbaha uya raggaas haloo laayo niman ulbaantoo heer ayaraa tegey sidii uu isagu uga diihayay waxay niman hebr niman geeltiro hebr yunisay laayeen markay soo noqdeen baa layidhi annagu rag leynaya maxamed cumar dawolin lidinkiyaaya kelmadaas kolkaa heer hareer kasni iyo ulbaante yaa maxamed cumar ka cadhooday oo kolkaa halkaana six uu ka jiriyey uu kula yaabanya sixdaasina waxay ahayd mujakarada geeraad hadday mucuurka kuu geyso marxalka u sheegtay haddii marinka loo diido kol haddii masaladaasraado loo mihirin waayo adoo maray lilaahida haddii ay xalligu moodo miyirdiin hadduu kugu qabsado maansadaa tirisay murti iyo martabo loo xishiyo muna laga waayo wigii reeba gabaygan ka hore uunka maqashiyey in midhaha daarood dhexdhiga mucurtidu reebay gabaygii muusanowga iyo ahahiil maraxoorka gabaygan maqadimiinta basharay ugu muraaqooday gabaygan hasiyo maaxeeyihii mudug raggii joogay gabaygaan u maarkeeyey in loo mido masaalkooda burkaan xidanay habiryo ninkii muranku noo yiri meel madaxyoodanaho mihindisoonayo anigoo macduud boo haye naag la doonayo gabaygaan magaalada lahamiid ha laga qaado abtir lagama maydhiya ninaa inay wadaagtaan ficil waa masuuga intaan gidil madoobaaday igu maasay goortaan lahaa waa la maroogooni gabaygaan manaabada lahaa maqan ku raacayo raggii aalalo uga maqno waaba loo marayo malaayo khasaariga sanaalka ugu muraadseeday inay midiisa qaadaan lawaamidha habarwaayi milgiya si sooraan sugeynin nuuna duul gobeed mulkigii garaafaara xoog idinka maarooyey dadku magaca u wadi jiray midhaha daaroodi jifadaasi lala maagi jiray mid la orosaaye wax maqaanihii lagala baxay maanta reer hayare inuu miilo gabay reer camiy maqal ogaageyni marwajabo mankii lagu soociyey mudankii qoolaada milgi xuno dahda habaan lahaa milicsan maayaan maxamed gure iyo bilow maahii beenawyey maraweynka reer faaraxo dayta murankii miyal qabaysha dhimay heer ayaal meelu joogago reer maxamed nuuniyay ka timid magaca wanaagii haweenka oo martoo laga furay maaad ku sheegtaan maayuu jaawoorsiyo sidaa maaligou galay wax ka mida qabiil marigood miida qaayibey laga maartay laba muusiyo mahosho heer cawlig warsangaray u mariyeen haddii gabarshii moogaani mashartanu sayxashada waa mashaqo weyn kuwii ficilka maamuligooda wada mihiisiyey xamiid kaleedan u wari madaxyawooyinkiisa bal inay dhabliga meeriyaan aada u maqashiiyey